ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdisalaan cabdi cali ayaa daafuray kulan looga hadlayay dhismaha wadooyinka magaalada muqdisho oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka banaadir waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin uu kamid yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka gudoomiyaha gobolka banaadir shirkadaha ka shaqeeya dhismaha wadooyinka iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn agaasimaha howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo xiriiryaha mashruuca dhismaha wadooyinka ee nagaad ayaa ka hadlay wadooyinka muhiimka ah ee gobolka banaadir loo dhisayo si aan caadi ahayn aan kaaga mahad celinayaa kalsoonidii quruxda badneed aada i siisay taasoo ahayd in shaqadii socotay ay sidii u socoto guddigana shaqadoodu ay qabsadaano si madax bannaan oo transbarenty ahna dadka soomaaliyeed ee soo dalbaday lagu cadaalad falo arrinka asiga ah go-aan geesinimo leh ayuu ahaa ma dhacdo inta badan arrimaha noocaas oo kaleenta ah misena marka ay timaado xaalad kala wareegi ah madaxdu waxay dib ugu laabtaan wixii laga soo shaqeeyey laakiin mudane maxamed axmed amiir si geesinimo leh ayuu wuxuu amar igu siiyey shaqadiisi u socotin inay u socoto isla markaasina si cadaalad leh loo sameeyo wadooyin dib u dhiska qaar ka mida wadooyinka magaalada muqdisho oo gaaraya laba iyo toban ilaa saddex iyo toban kilomitr qandaraas dheer oo hufnaana oo la qabtay ayaa ay ka soo qayb galeen in ka badan labaatan kambani ayaa for backage lagu saxeexa maanta waxaa ku guulaystay afar kambani afartaa waxay dhisi doonaan wadooyinka halbowlaha u ah ummadda soomaaliyeed ee degan magaalada muqdisho mashruucaas ayaa abuuri doono fursado dhaqaale sidoo kale fursado shaqo ayuu abuurayaa waxaan ka rajaynaynaa kambaniyada loo u helo nasiibka qandaraaskaas inay ku guulaystaan inay wadooyin tayala dhisaan mashruuca nagaad ayaa maalgelinayay oo mashruuca somalia urban resiliency project ee nagaad dhanka kalena maxamed axmed amiir oo ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa isna ka warbixiyey mashaariicdan lagu dhisayo qaar ka mida wadooyinka magaalada muqdisho waxay ii tahay farxad aan erayo lagu soo koobi karin maanta sida uu saaxiibkay xasan jimcaale sheegay inaan noqdo meeyarkii ama guddoomiyihii saxiixay waa afar jid oo waaweyn oo magaalada muqdisho dhex maraya iyada oo xaaladda magaalada muqdisho aada aragteen maanta waxaan rabaa marka hore inaan mahad gaara u jeediyo guddoomiye xasan ku-xigeenkayga sheekh cumar cabdirashiid iyo inta aan magacaabin ee hawshan sida alla ka cabsiga leh u fuliyay
ugu dambeyn waxaa munaasabadan daafuray ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka cabdisalaan cabdi cali markii labaadaan imidna waxaan u imid diiwaangelintii guryaha iyo deegaameynta magaalada muqdisho waxaan u malaynayaa shirkaddii nova ee ku guulaysatay oo iyadan horumar weyn ahaa maantana anigoo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dalka ilaahay wuxuu igarowsiiyey ama isiiyey fursad aan halkan kaga qayb noqdo mashruuc afar waddo lagu saxiixayo oo gobolka banaadir ah oo runtii muddo siddeed bilood ilaa sagaal biloodna aan qayb ka ahaa mashruucaas ee tixgelintiisa aada iyo aad baa ilaahay baa mahadda iskale waanan ku faraxsan inaan qayb ka ahaado sida aad la socotaan magaalada muqdisho waa muraayaddii dalka haddii muqdisho ay dhisanto oo waddooyinkooda qurux bataan oo magaalooyinka caalamka ay la jaan qaado waxaa ku dayanaya dalka intiisa kale
mashruucan ayaa ah mid lagu dhisayo qaar ka mid ah waddooyinka muhiimka ah ee degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir waxaana maamulka gobolku ay ku howlan yihiin in dib u dayactir lagu sameeyo waddooyinkii hore sidoo kalena la dhiso waddooyin cusub